More of the hits coming your way on VOA1.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba maanta waa arbaco bisha dhisembarna waa siddeed sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatan afrikada barina saacaddu haatan dhegeystayaal waxa ay tilmaamaysaa kuwdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyada iyo maantana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyaro isxilqaamay oo howlo nadiifin iyo dayacatir ah ku samaynaya ceelasha iyo meelaha biyaha ee qayb ka mid a hiiraan xilli abaaro xoogani ay jiraan
baarihii dambeetaba ayaa la shiweynaay wakhti dheer aan dayacatir helin ayaa loo istaagay uguna biyaha badnaa deegaanka in la dayactiro si biyo xowliya ama badan oo dadka iyo deegaanka wada anfaco halkaa looga soo saaro
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dhallinyarada suugaanleyda ee puntland oo hal urur loo samaynayo heesihii iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo mareykanka ayaa cunaqabatayn waxa uu ku soo rogay in ka badan laba iyo toban qof iyo hay-ado ku kala sugan iiraan siriya iyo uganda iyadoo uu ku eedeeyey in xiriir ay la leeyihiin xadgudubyo halisa oo ka dhana xuquuqda aadanaha iyo falal caburina tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa toddobaadka shirweynaha dimuqraadiyadda ee maraykanka waxaana waaxda lacagta ay bayaan ay soo saarto ku sheegtay inay beegsanayso kuwa ku lugta leh caburinta iyo waxu dhimista dimuqraadiyadda iyada oo magacowday shakhsiyaad iyo hay-ado lala xiriirinayo caburinta rabshadaha wata ee dibadbaxyada nabdoon ee iiraan iyo weerarada hubka kiimikada ah ee dilaaga ah ee ka dhanka ah rayidka suuriya iyo qaar kale agaasimaha xafiiska hantidhowrka ee ilaalinta hantida dibadda andrea gaki ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in wasaaraddu ay sii wadi doonto inay ka difaacdo kalitalisnimada dadka doonaya inay adeegsadaan xuquuqdooda bini'aadminimo iyo xorriyaddooda asaasiga ah iyadooo kor u qaadaysa isla xisaabtan iyo weliba isla xisaabtankaasi oo ku saabsan caburinta rabshadaha mooto lagu soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxa ay ku qaraxday bartamaha magaalada basra ee koonfurta ciraaq shalay sida laga soo xigtay ciidamada ammaanka ee dalkaasi qaraxaasi oo ay ku gubteen baabuur ayaa waxaa cirka isku shareeray qiiq madow guddoomiyaha degmada basra asad al caydaani oo halkaasi isaguo kula hadlay saxaafadda ayaa wuxuu sheegay in mootada ay qarxatay isagoo si dhaqsiana ugu eedeeyey maleeshiyaad ka tirsan kooxda daacish ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ka dhacay agaarka cusbitaal weynkaasi oo argagax ku riday shacabka magaalada waxaa la sheegaya in ciidamada ammaanka ee dalkaasi ciraaqa ay bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen in afar qof ay ku dhinteen afar kalena ay ku dhaawacmeen dab ka kacay laba baabuur oo ka agdhowaa mootadaasi qarxatay duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan iyadoo abaaro xoogani ay ka jiraan soomaaliya ayaa waxaa jira dad isxilqaamay oo taageeraya sidii dadka abaarta haysata gurmad loogu fidin lahaa dhallinyaro ku dhaqana hiwraan ayaa ololeh lagu nadiifinayo ceelasha biyaha waxa ay ka sameeyeen deegaanka ceel gaal oo qiyaastii toddoba-iyo toban kilomiter u jira magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray
qaar ka mid ah dhallinyarada beledweyne oo garab ka helaya bulshada deegaanka ceelgaal ee gobolka hiiraan ayaa bilaabay ololo qashinka lagaga saarayo ceelasha deegaanka oo qaarkood xirmay xilli biyo la-aan ay ka jirto deegaanada miyiga oo dadkoodu ay biyaha usoo doonan jireen ceelgaal dhallinyaro uu ka mid yahay cabdinaasir daahir cilmi ayaa v o a uga waramay waxa ku dhaliyey in ay qashinka ka saaraan ceelasha deegaanka ceelgaal
horta hawshaan aan bilownay dhalinyar ahaan runtii waxa waaye dad dhallinyaraa oo dadka deegaanka oo aqoon-yahanada deegaanka ah oo isxilqaamay ayaa hawshaan bilaabay hawshaan waxaa sabab u ahaa in loo istaago dad waa ogtahay waa la socotaa waayihii dambeeto roob yariyaa iska jirtay ceelashii deegaanka ceelgaal ayaa biyo yareeyey kuwii ugu roonaay kuwo kaleeto wakti dheer aan dayactirar helin way jireenoo iska xirmay xiliyadu webigu adkaado magaalada beledweyne meel kale iska dhaafi magaalada beledweyne xilliyada webigu adkaado ama biyaha webigu biyo yaraan biyaha webigu qaraar noqdaan meesha biyaha keliya laga hela nadiifka waa deegaanka ceelgaal beledweyne markii laga soo tago magaalo weynena waxaa ku xereersan ama ku xiran deegaano badan oo aada u fara badan deegaanadaas iyo magaaladan intaba waxay ku tiirsanaan jireen waa ceelasha sidaa la socota waayihii dambeetaba ceelashii weynaay wakti dheer aan dayactir helin ayaa loo istaagay uguna biyaha badnaay deegaankiin la dayactiro si biyo xowliya ama badan oo dadka iyo deegaanka wada anfaco halkaa looga soo saaro waktigii dowladdii ka sokana dayactir aada u weyn ma herin dhallinyaradan is abaabushay dadkii deegaanka ah ee istaagay ayaana suuro geliyey ama suurtagal u ah inay ceelkaas dib loo furo ceelashaas waxaa hadda muhiim meel fiican noo marayan shaqadaa u istaagnay ay dhallinyarada u istaagtay waxa waaye howl badanaa la qabanayaa dhalinyaro aada u fara badan oo hadda tiri ahaan aba halkan kusoo cayimi karin ayaa hawshaan u istaagtay runtii dhalinyaradan u istaagta hawsha qoloba qeybay leedahay qolo walba qeybay soo qabanaysaa shaqadii loo xilsaaray ayay qolo walbana kasoo bixe hal meeloo keliya kama wada shaqaynayaan qolo contributionadii bay ka shaqeyhayaan qolo shaqadii tooska ah oo meesha ka socotay ka shaqaynayaan qolo warbixinadii iyo waxyaabihii meesha loo baahan yahay baahidii taagneed oo kaleeta haddana ka shaqaynayaan waa la isqeybiyey marka runtii dhalinyaro aada u fara badan oo aada u wanaagsan oo ka wada damqatay baahida deegaanka iyo dadka ayaa u istaagtay hawshaana wado
dhammaan ceelashii deegaanka ku yiila qashinka miyaa duuga mise waxaa jira ceelal weli shaqaynaya waxaa mar kale ka jawaabaya cabdinaasir daahir cilmi ceelal shaqaynaya waa jiraan laakiin ceelalo yaryar oo la maaxinayo oo si gaaroo bareefada loo leeyahay ayaa shaqaynayay ceelashan oo waaweyn ma shaqaynaynin waxay ahaayeen ceelal duugmay qashin ku jiro dhagax ku jiro wasaq xirtay ciid xirtay kuwaas oo ah kuwa ugu biyo badan ee deegaankaas aada loogu tiirsanaa jiray waxaa sababaana waad dareemaysaa waa ceelal danguud waaye haddii ceelal gaar ahaa lahayn dad baa ilaasho laa laakiin ceelal danguud waaye dantaas guuda marka waxaa keenaysa wax inay wadalayac noqdaan si marka arrintii aan annagana si dan guuda aan uga shaqayno u qashin bixino oo si dan guuda aan uga shaqaysiino ayaan isku xilqaanay na go-aansan cabdinaasir maxamed cabdi hilowle oo ka mid ah dhallinyarada isu xilqaamay inay dib u hagaajiyaan ceelasha danta guud ee deegaanka ceelgaal ayaa waxa uu sheegay ujeedkoodu inuu yahay maadaama deegaanka ay ka jirto abaar iyo biyoyari dadka xoolo dhaqatada aada u saamaysay deegaanka ceelgaalna uu yahay meelihii biyaha laga heli jiray in mar kale ay dib u dayactiraan si dadka ay biyo u helaan waxaa ka mid ahay dhallinyarada u istaagtay in la helo ceelgaal laga qodo ceelashii deegaanka ee lahaayeen oo qadiimiga ahaa runtii waxyaabaha nagu dhaliyey inaa barnaamij u taagno waxaa ka mid a waad dareemi kartaayo waxaa jiro abaaro runtii waxaa deegaankan beledweyne iyo deegaano ku horta laga isticmaalo waa webiga runtii webigana wuu biyoyareeyey marka webiga markuu gurana meesha keliya biyaha loo dooni jira waa ceelgaal runtii ceelgaal qaylaanag soo yeertay ceelashii waaweynaayoo deegaankane xoogaa duruufo jira awgeeda u xirmeen runtii sanadahan ugu dhawaad toban sana maysan shaqaynin dayactir mayse helin run ahaantii maadaama ceelal kaloo barifada ay jireen maadaama abaarta daba dheeraata awgeed ceelashii way biyi yaraayeen runtii marka anagoo dadkii deegaan ka soo jeeday magaaladan beledweyne jooga ah dhallinyarada waan isxilqaanay deegaankii aan taagnay runtii waxaan u istaagnay in ceelashii biyaha badnaa ee deegaanka uu lahaa ee duruufaha ay xireen awgeed inaan furno marka runtii anagoo garabka helina dadka deegaanka iyo dhallinyarada meesha ka baxda anagoo ah waxaan isku garabsanay inaa u istaagna sidii ceelkaas loo furi lahaa runtii hadda shaqadana waxay socotaa muddo ku dhowaad laba isbuuca runtii haddana arrimaa meel fiican inoo maraa marka insha allah waxaan rajeynayna hadduu la yihahdo in dhowaan la helo biyo ku filan beledweyne iyo deegaano ku hareersan iyo ceelgaal intaba insha allah qaybo gobolka hiiraan ka mid ah waxaa ka taagan biyoyari ay sababtay abaarta dalka ka jirta deegaanka ceelgaalna waxaa ku yiilay ceelal biyo macaan oo laga heli jiray xilli walba laakiin maanta dadkii deegaanka ayaaba abaar iyo biyo la-aan darteed uga qaxay deegaanka ceelgaal xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
markana dhegeystayaal aan ku wada nasanno heestan sidii hore i ahaw heestaasi waxaa ku luqeynayay xuseen shire jaamac halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waalana ta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington magaalada boosaaso ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey shir ay isugu yimaadeen daneeyaasha xifradleyda dhaqanka iyo suugaanta shirkaasi oo looga dooday sidii loo hubin lahaa ururada dhaqanka ee jira iyo sidii loo midayn lahaa warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa noo soo diray yuusuf maxamuud yuusuf
magaalada boosaaso ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey shir ay isugu yimaadeen daneeyaasha xirfadaha dhaqanka iyo hal abuurka kaasoo looga doodayay sidii loo hubin lahaa ururada dhallinyarada dhaqanka ee ka jira magaalada islamarkaana loogu samayn lahaa hal farac oo ay ku midaysan yihiin dhallinyaradani suugaanleyda ah shakiib yuusuf ciise isuduwaha wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka puntland ee gobolka bari iyo ismaaciil maxamed muuse oo ka socda hay-adda dhallinyaradan ka taageeraysay dhinaca fanka ayaa sheegay in dhallinyaradan muhiimadda shirka loogu qabta ay tahay sidii ay u midoobi lahaayeen islamarkaana ay u heli lahaayeen goob ay ku soo bandhigaan fikradahooda hal abuur mashruuca kan waa mashruuca ka faa'iidaysiga fanka dhaqanka si loo xoojiyo arrimaha dowladiska doodeenna tanu waxa weeye waa aasaasidda ururada xirfadlayaasha dhaqanka runtii waxaa ammaan iyo bogaadin gaara mudan ururadii aynu halkan aynu ku soo bahoobay oo ururadii ka mid ahaayeen qaybtii farshaxanka golihii abwaanada ururadii dhaqanka haweenka heer degmo iyo heer gobolba inaynu isla qaadanno in urur walba uu yeesho qayb dhaqan
aad iyo aad waxaan sidoo kale ugu faraxsannahay hal abuurka iyo sida wanaagsan ee halkan ay iga soo jeediyeen dadkii kala duwanaa gabayada iyo buraanburka kala duwan ee quruxda badnaa ee ammaanta iyo xambaarsanaa saa og tihiin waxaannu wadnay barnaamijkan waa barnaamijkii dhaqanka saan idiin sheegay oo hay-adda kaalo iyo wasaaradda warfaafinta iyo jaamacadda b s u ay wada wadaan barnaamijkan oo afartii magaalo qardho iyo booso iyo gaalkacyo ka fulaaya muddadii sanadkii ugu dambeeyey hadda ama sanada kan aynu hadda ku jirro dhammaadka iyo laba sanoo kale oo soo socda haddii ilaahayna gaarsiiyo qaar ka mida xubnihii ka socday dhallinyarada dhaqanka iyo weliba hal abuurka ee magaalada boosaaso ayaa goobta ka jeediyey tixo iyo tiraab ay ku cabbirayaan hal abuurkooda iyagoona sheegay inay u mahadcelinayaan cid walba oo soo qabanqaabisay shirkan maanta roobkii wardheer iyo ka da'a waajid iyo luuq wallaweyn intuu biyaha waraleega uga weecdo wuxuu walolacleeyaba markuu waaga tiigsado wahabku ka qaadaa raggii maali jiray weydo annagowga gabayada markaan tiriyo weedhooda waddaduu lahaa iyo haddaan helo wadiiqiisa weerar iyo sidii ina dagaan idin waraabsiina wargaysyada ku qora oo murtida weeqanka u diida
saa wada ogsoonnahay dhaqanku waa waxaynu maaragtay asaaskeenna weeye inaynu ilaashanno farxad bay noo tahay inaan ka soo qaybgalo xafladdan waad og tihiinoo aqoonta dhinaca aqoonta reerade boosaasaa matelaysaana reer boosaaso mar walba maarata aqoonta waxaynu galnaa lambar hore waxaan rajaynayaa insha allah dadkii idinkuna inaad dhaqankii lambar fiican aad ka matashaan oo waxaad matalaysaan gobolkii iyo degmadii iyo maaragtay dadkiinnii inta nagaga aadan diyaar baa unahay inaanu idin garab istaagno dhaqanku waa wax asaas noo ah diyaar baa unahay mar labaad mar saddexaad waana mahadsantahay yuusuf maxamuud v o e boosaaso haatana dhegeystayaal aan jalleecno waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha
kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay kooxda kubadda cagta ee everton ayaa xalay guuldarro weyn dusha u saartay kooxda arsenal kadib markii ay laba iyo hal ku sagootisay ciyaar ka tirsaneed horyaalka ingiriiska ee bremier liaga arsenal oo goolka ku hormartay waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda waddanka norway martin odegaard daqiiqadii afartan iyo shanaad ee qaybtii hore ee ciyaarta waxaase barajiyey weeraryahanka everton ricarlson daqiiqadii toddobaatan iyo sagaalaad ee qaybtii labaad ee ciyaarta hase yeeshee kooxda everton oo aan kala joojin weerarka ay ku haysa arsenal ayaa dhalisay goolka guusha daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta waxaana saexay weeraryahankooda damare gray aaladda faar ayaa dhinaca kale xalay laba gool ka diiday kooxda everton kuwaas oo uu dhaliyay ricarlison taas oo ka xanaajisay taageerayaasha kooxda everton guusha everton ayaa sidoo kale culayska ka yaraysay tababara rafa benetis maadaama kooxdiisu ay ku jirtay kaalin hoose oo niyadjab weyn ku abuurtay maamulka iyo guud ahaan naadiga everton guuldaradan ayaa dhinaca kale arsenaal hoos ugu celisay kaalinta toddobaad iyadoo shan iyo toban kulan oo ciyaarta aruursatay labaatan iyo saddex dhibcood halka evertonna ay ku jirta kaalinta toban iyo labaad dhinaca kalena horyaalka waddanka talyaaniga ee seeriyeeda ayaa laba kulan oo ka tirsan xalal la ciyaaray kooxda imboli waxay saddex iyo hal ku dirtay kooxda yudunesa halka kooxaha kagliyer iyo torinona ay ku kala baxeen hal iyo hal horyaalka talyaaniga waxaa hogaaminaysa kooxda ac milan oo leh soddon iyo sideed dhibcood kaalinta labaadna waxaa ku jirta inter oo leh soddon iyo toddoba dhibcood halka kaalinta saddexaadna ay ku jirta kooxda napoli oo leh soddon iyo lix dhibcood ugu dambeyntiina dhegaystayaal tababaraha cusub ee kooxda manchester united relford rednig ayaa weydiistay ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka maraykanka chris armas inuu noqdo kaaliyahiisa kadib markii maamulka united ay u ogolaadeen inuu soo qorto kaaliyayaal la shaqeeya armas ayaa hore usoo noqday tababaraha kooxaha toronto f c iyo new york red bulls ee horyaalka waddanka maraykanka ee major league waxauna aqbalay shaqada manchester united tababaraha cusub ee manchester united ayay armas isku soo barteen kooxda new york red bulls xilligaas oo ahaa madaxa horumarinta ciyaaraha ee kooxdaas waxaana kaaliyahan cusub uu qayb ka noqon doonaa tiro yar oo la shaqayn doonta rednig kuwaas oo ay ka mid yihiin mike flana iyo kreen makanan oo labaduba ka tirsanaa kooxdii la shaqayn jirtay all gane sosha michael karig oo ahaa tababaraha kumeel gaarka ah ee manchester united ayaa iska carsilay kaaliyanimada manchester united kadib imaanshihii rednig ciyaartooyda manchester united ayaa guul kusoo dhoweeyey tababarahooda cusub kadib markii axaddii ay hal iyo eber uga badiyeen kooxda tababare batrick fiera crystal bales dhegeystayaal xubintii ciyaarahana maanta waa naga intaa
xubintii ciyaaraha ayaan intaasi ku dhammaatay halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington haatana dhinacii muusiga ayaan jalaacina heestan kusoo dhowaada inta aan heesta idin ciyaarin haddii aan qodobada idiin dul maro maraykanka ayaa cunuqabateyn waxa uu saaray in ka badan laba iyo toban qof iyo hay-ado iyagoo ku kala sugan iiraan suuriya iyo uganda iyadoo uu ku eedeeyey in xiriir ay la leeyihiin xadgudubyo halisa oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo falal caburina tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa toddobaadka shirweynaha dimuqraadiyadda maraykanka waxaana waaxda lacagta ay bayaan ay soo saarto ku sheegtay in ay beegsanayso kuwa ku lugta leh caburinta iyo waxu dhimista dimuqraadiyadda iyadoo magacowday shakhsiyaad iyo hay-ado lala xiriirinayo caburinta rabshadaha wata ee dibadbaxyada nabdoon ee iiraan iyo weerarada hubka kiimikada ah ee dilaaga ah ee ka dhanka ah rayidka suuriya iyo kuwo kale mooto lagu soo xereeyay walxaha qarxada ayaa waxa ay ku qarxatay bartamaha magaalada basra ee koonfurta ciraaq shalay sida lagu soo xogtay ciidamada ammaanka ee dalkaasi qaraxaasi ayaa waxaa ku gubtay baabuur waxaana cerka isku shareeray qiiq badow guddoomiyaha degmada basra asad al caydaani oo halkaasi isagu kula hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in mootada ay qarxatay isagoo si dhaqsaana ugu eedeeyey maleeshiya ka tirsan kooxda daacish ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ka dhacay agaarka cusbitaal weyn waxaa la sheegay in ciidamada ammaanka ee dalka ciraaq ay bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen in afar qof ay ku dhinteen afar kalena ay ku dhaawacmeen dab ka kacay laba baabuur oo ka agdhowaa mootadaasi qarxatay haatana dhinacii muusigaasi aan marraba idin balla qaaday heestan kusoo dhowaada
heestaasi qaraamiga ahayd waxaa ku luqaynaysa allaha naxariista xalimo khaliif mugool waxaana ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doona dhammaantiinba waa anigoo ibraahim xasan daanduray oo idin leh nabadgelyo